saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaan lagu magacaabo shaxda oo ka tirsan waqooyi bari ee soomaaliya soo buux dhaafiyey ciidamo la sheegay in ay ka tirsan yihiin maamulka la magacbaxay sc khaatumo ciidamada gaaray deegaanka ayaa waxa ay halkaasi ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ayna taasi sababtay in ay xiisad soo kala dhex gasho maamulka la magacbaxay puntland iyo sc khaatumo mid ka mid ah taliyayaasha booliska ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda ay dib ula wareegeen deegaanka shaxda halkaasna laga saaray ciidankii ka socday maamulka iyaga kasoo horjeeda niman dhallinyaro ah oo dhinacan khaatimo ka yimi oo rag dhallinyaro ah oo ciidan booliis ah dharkooda ku labisnaa ayaa waxay yimaadeen degmada si aan sharci ahayn kabacdina warar aan fiicnayn ayay kala gaaray iyagii deegaanka saa la adligeed xaqiijin baan u nimi inaan hawshaas saan sheeg nimanka dhallinyaradaas oo si qaldan kusoo galay oo ay la hadlay maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo ku-xigeenadoodu ay u sheegeen warkaas unuusan war sax ahayn maamule ka jiro puntlandna ay tahay baanana soo gaaray kabacdina intii ay u sheegeen baan u sheegnay iyaguna hadda waa tageen si kastaba ha ahaatee maamulka puntland iyo kan s c khaatumo ayaa isku haysta degmada shaxda iyadoona s c khaatumo ay degmada usoo magacawday maamul kadibna u suura gashay in ay la wareegto waxaana ka dhashay ismaan dhaaf u dhexeeya saraakiisha ka kala socday maamulada s c khaatuman iyo puntland